asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eedqaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa infajigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha sideed ee agosto sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa barnaamijka wareegan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta shaacisay natiijada imtixaanka shahaadiga ee dowladda ee sanadkan ka qaaday arday dhammaystay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka waan idiin soo gudbi doonaa tirada markaasi wasaaraddu ay shaacisay inay ka gudubtay dugsiga sare islamarkaana waxaa kaloo jirta tiro arday oo dhacday oo gobolka banaadir iyo maamul goboleeda ka mid ah waxaa kaloo iyadana jirta arday badan ama iskuulaad badan oo ku dhawaad sagaal iskuul gaarayana aan weli imtixaankooda ardaydu aysan helin sababo la xiriira in iskuulkaasi ama iskuulladaas loo haysto qallaasi ay sameeyeen warbixin ayaan kaga heynaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doonaa dalsan waxa ay la kulantay ardayga kaalinta koowaad ka galay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee maanta la shaaciyey oo iyada dhashay iyo maamulka iskuulka ayaan markaa ka wareysanay sida markaa dareenkoodu yahay waxaa kaloo idin sugi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay dadka markaasi u ka ayaa sheegay ayaa ka hadlayba maxkamadaha ay al-shabaab iyo xukunada ay fuliyaan waad maqli doontaan barnaamijkeena caawa idinkugu soo gudbi doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dooran ee dalka kenya william samuel ruto waxyaaba ay ka wada hadleen ayaan kaloo sidoo kale idiin soo gudbi doonaa waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doonaa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen iyo ku-xigeenkiisa isdabageedna waxa ay maanta gaareen lagu soo dhaweeyey degmada buulo burte ee gobolka hiiraan halkaas oo khudbad ay ka jeedeen uga hadleen arrimo kala duwan oo maamulka ku saabsan waxaa kaloo idiin soo gudbi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibyaal taliyaha ciidanka dhulka jenaraal maxamed tahliil biixi oo gaaray jiidda hore ee goobaha markaasi al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka gaarna kuwa hirshabelle ku dagaalamayaan ee hiiraan ku sugan ayaa ka warbixiyey wararkii ugu dambeeyey dagaaladaas iyo khasaaraha ka dhashay qodobadaasi wuxuu soo kordha cawad maqli doontaan saaxiibayaal oo qayb ka raila odhinga oo markaa ku gacan seeray natiijadii doorashada madaxweynaha dalkaasi kenya ee shalay lagu dhawaaqay cabdihaab waa markaasi axmed jaaja ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir oo idinla socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooyey ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan odin kale barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsina magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horey barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan horaa barnaamijka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaan isku bilaabaynaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ugu dambeyn shaacisay natiijada imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka oo markaa wasaaraddu ay qaado waxaa gobjoogka ah munaasabada shaacinta wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir mas-uuliyiinta waxbarashada gobolka banaadir iyo sidoo kaleante ehelada ardayda markaa imtixaanka u fadhiistay oo goobjoogka ahaa ku dhawaaqista natiijada imtixaanka ama imtixaanaadka dugsiyada sare ee dalka oo markaas dowladda federaalk ee soomaaliya ay qabato arday fara badan ayaana u fadhiistay imtixaanka waxyaabaha laga soo calaamadeyn waxaa ka mid ah in arday badan oo gobolka banaadir ka tirsan imtixaanka ay ku dhaceen maamul goboleeda waxaa ugu badan oo ardayda dhacday sida guddiga ay xaqiijiyeen ee natiijada ku dhawaaqayay maamulka koonfur galbeed ilaa iyo afar labaatan arday ayay sheegeen in imtixaanka ay markaas ay ka gudbi waayeen ama ay keeni waayeen natiijadii loogu talagalay markaa ciis ahaan in ay markaa ardaydu ay keenaan maamulka gobolka banaadirna kudhawaad arday fara badan ayaa qudhoodu markaa ka dhacday ee nool magaalada muqdisho haddaba waxaan ku horumaraynaa natiijadaas ku dhawaaqisteeda iyo sida markaas natiijada kaalmaha hore loo ka helay tobanka ugu horeeya ee ardayda kaalmaha hor ka gala imtixaanka iyo sidoo kaleente halka ay kasoo kala jeedaan iyo dugsiyadaba waxaa ku dhawaaqaya natiijada marka hore ee saciid cawaale oo markaas ka mid ah waxda waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ka tirsan
sidii aan sheegay guud ahaan waxaa ku fadhiistay imtixaanka soddon iyo saddex kun afar boqol lixdan iyo sideed tirada ardayda gudubtay tirada guud oo u sala- ku salaysan lab iyo dedig tirada ardayda gabdhaha ee ku gudbay imtixaanka waa labiyo toban kun sideed boqol soddon iyo toddoba arday taas oo ka dhigan soddon iyo sideed dibic afar tirada guud ee gashay wiilasha imtixaanka waxay ahayd labaatan kun iyo siddeetan iyo lix arday taas oo ka dhigan boqolkiiba lixdan tirada guud ee imtixaanka u fadhiisatay halka tirada guudtay ee wiilasha ay tahay sagaal iyo toban kun afar boqol siddeetan iyo sideed arday iyo toban boqol iyo sideed shacba guud ahaan celceliska ardayda ay ku baaseen waxaaboqolkiba oo u dhiganto ay hartay kun boqol afartan iyo saddex arday oo u dhiganto saddex ilix ah shacban imtixaanaadka gobolka banaadir gobolka banaadir waxaa imtixaanka u fadhiistay labaatan iyo saddex kun toddoba boqol iyo laba arday waxaa gudbay labiyo labaatan kun lix boqol iyo laba arday halka ay hareen kun iyo boqol arday dowlad goboleedka galmudug waxaa imtixaanka u fadhiistay laba kun saddex boqol soddon iyo saddex arday waxaa gudbay laba kun saddex boqol labaatan iyo lix arday waxaa haray toddoba arday dowlad goboleedka hishabeeye tirada guud ee imtixaanka u fadhiisatay waa laba kun sideetan iyo kow arday waxaa gudbay laba kun toddobaatan iyo shan arday waxaa haray lix arday dowlad goboleedka jubbaland waxaa imtixaanka u fadhiistay dugsiga sare ee fasalka labaad kun saddex boqol iyo soddon iyo afar arday waxaa gudbay kun saddex boqol iyo labaatan iyo sideed arday waxaana haray lix arday dowlad goboleedka ugu dambeeya waa dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa imtixaanka u fadhiistay afar kun iyo toban iyo sideed arday waxaa gudbay saddex kun sagaal boqol sagaashan iyo afar arday waxaa haray imtixaanka ku haray afar iyo labaatan arday markii la fiiriyo ardayda qaadanaha sida ay u galeen shacra tobanka arday ee ugu samayso fasalkaamiyo tobnaad ee sanadjiirka kaalinta koowaad waxaa galay khaalid cabdulaahi xamuud nuur oo ka socdo iskuulka iftin wadanka badar oo gobolka banaadir ku yaalo wuxuu keenay sagaashan iyo labo dibic sideetan iyo lix maalinta labaad waxaa galay xuseen axmed xasan cali wuxuu ka socday dugsiga dhamaya sincatan ee, ku yaalla gobolka banaadir wuxuu keenay sagaashan iyo labo dhinac toddobaatan iyo todobo maalinta saddexaad waxaa galay faaduma ibrahim cabdulaahi aadan oo dhigata iskuulka khadiija modol wuxuu ku yaallaa gobolka banaadir waxay keentay sagaashan iyo labo dhinac konton iyo toddoba Adalah asal ada isu keluar dari ibu, orang kasar orang dikatakan sudah suki, opi ada hesabele, orang kendai sekarang shalom, jadi tuan mula. Kami pak syarat orang dari Huda Abdullah Abdul Umar, orang kena suku Dr. Ismail, opi ada tuan kebanyakan, orang kendai sekarang shalom. Kalian dari hal hal ini Abdul Salam Muhammad Muhammad Ahmad وصل على أسلوب الأنفاق عشر وقد رسالة دولة دولة وفرقة بير وحاول كامل سعاشر الكو ببيع سعاشر الكو كاريطة طلبات وحاكلي نعيمو أحمد محمد فارح وحكس عطان أسلوب العمرة انترناشنال وفيها لمارة دولة بنادم وحكامل سعاشر الكو ببيع سعاشر الكو أنا سيدنا أبو عقلي محمد عبد الله محمد دبل والمقصر على اسكول دبورولي وقد اسم مع مقاولات كجبلا وحكاية سراشي نتو بليح سراشي نصدق قالت سقالات وحكاية أحمد عبد الرحمن أحمد البصمي وحكاية تنسوك عمارة وقد اسم مع مقاولات كجبلا وحكاية سراشي نتو بليح سديد الإمام قالت الطلاب وأحد وقفهم بينهم أعطيه وصل سيدنا محمد ومحمود حسن علي وغيره وقعدت مسؤول كقام يسمع تدمير القوات المنازل وحكمت على شرطوط ببيع القوات اليمين. وزارته وحي همبريو يقعد في سياسات الأهان عطية الأنتي كأهان عطية كتب القوات المنازل وقوة الرئيسو سلا وزيرتين مشاريع وزارته وحي سيدنا بلاد وحداشر. wasaaraddu waxay sanadkan si rasmi ah ku qalagaysay xeelka imtixaanaadka iyo shahaadooyinka kaas oo si guud u saameyn ku yeelan ku yeelanayo darajayn- darajaynta dhibcaha imtixaanka fasalka labayo tobnaad shuruudaha taas oo ay cadaynayso shuruudaha gudbidda ardaygu wuxuu noqon doonaa sida hoos ku xusan in ardaygu ku fadhiisto ugu yaraan toddoba maado oo ka mid ah maadooyinka imtixaanka in celceliska toddoba maado ee ugu sarreysa imtixaanka ardayga aysan ka yaraanin boqolkiiba konton nidaamka dhibcasiinta iyo darajaynta imtixaanka waxay noqon doontaa sida hoos ku xusan maadaama la qaatay ee, nidaam xarfaha ah dhibcaha lagu bixinayo ee balaas waxay u gartaa sagaashan iyo shan ilaa boqol ee keligeeda oo ee bareyna waxay u dhigantaa sagaashan ilaa sagaashan iyo afar ee maydis la socoto waxay u dhigantaa siddeetan iyo shan ilaa siddeetan iyo sagaal b balas waxay u dhigantaa siddeetan ilaa siddeetan iyo afar b waxay u dhigantaa toddobaatan iyo shan ilaa toddobaatan iyo sagaal b minus waxay u dhigantaa toddobaatan ilaa toddobaatan iyo afar c balas waxay u dhigantaa lixdan iyo shan ilaa lixdan iyo sagaal C waxay u dhigantaa lixdan ilaa lixdan iyo afar C minus oo ah meesha ardayga baasitaanka ugu dambayso waxay u dhigantaa konton ilaa konton iyo sagaal D oo ah dhicitaan waxay u dhigantaa afartan ilaa afartan iyo sagaal E oo iyaduna dhicitaana waxay u dhigantaa labaatan ilaa eh, waxay u dhigantaa eh, soddon ilaa soddon iyo sagaal F oo ugu dambayso waa eber ilaa toban iyo sagaal sidaas ayay ugu soo bixi doontaa shahaadada qaranka duleeyaha xeelkan wuxuu saameynayaa ardayda gashay imtixaanka sana dugsiyeedkan iyo wixii ka dambeeya wasaaraddu waxay u mahadcelinaysaa dhammaan inta gacanta ka geysatay kitaabagarinta imtixaanka ay ugu horeeyaan eh, howlgaleennada ka shaqeeyay imtixaanka qaranka ciidamada booliska soomaaliyeed caalimiinta waalidiinta iyo dhammaan bahwadaagta waxbarashada oo gacanta ka geysatay kitaabagarinta imtixaanka qaranka fiiro gaar ah wasaaraddu waxay hafisay natiijada guud ahaan ee xarunta macalinjaamac iyo qaar ka mid ah ardayda ku gashay xarunta dugsiga waabari cusub oo loo yaqaano abdulxaniifa waa mahadsantiin salamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
dhinaca kale wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya faarax sheekh cabdiqaadir oo munaasabada loogu dhawaaqay natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee dalka ka hadlayay ayaa aada ugu mahadceliyey ardayda soomaaliyeed ee imtixaanaadka u fariistay isagoona kuwa gudbayna u rajiyey in horey usii socdaan halka kuwa markaa dhacayna imtixaanka ka gudbayna u rajiyey in markaas ama ugu baaqay inaysan niyo jabin ayna dadaal badan ay soo sameeyaan dhinaca kale waxa uu gabdhaha ku ammaanay tobanka ugu horreeya maadaama lix ka mid ay gabdha yihiin in markaasi aysan ku- uu ku kaftamay in aysan fiirsan ama isku mashquulin cayaaraha sida in markaa ay daawadaan horyaalka kubadda cagta ee wadanka ingiriiska ee premier league iyo in kooxaha qaarkood aysan bataagin waa siduu hadal ku dhigay wasiirka oo markaa uu kula kaftamay waa kan wasiir faarax cabdiqaadir oo ka hadlaya marka koowaad waxaan jeclahay inaan u hambaliyeeyo ee, ardayda soomaaliyeed ee ku guulaysatay inay galaan imtixaanka fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare kuwii maanta la shaaciyey iyo kuwo maalmo ka hor la shaaciyey dhammaantood waxa aan leenahay waa guul idiin soo hoyatay inaad ku guulaysataan in marxalad ka mid ah noloshiina aada meel soo gaarsiisaan laakiin inay jiraan marxalado kale ee sii xiga ee inooga baahan dhammaanteen inaanu ka fikirno sidii sidaan oo kaleeto guul aada uga gaari lahaydaan waxaan u hambalaynayaa ardayda gashay kaalimaha koowaad ee tobanka arday ee la sheegay ee la shaaciyey magacyadooda waxaan u hambalaynayaa gabdhaha lixda ah ee tobankaas ka mid ah taasoo macnaheedu uu yahay kartida iyo dadnimada gabdhaheenu ay leeyihiin oo meel kasta oo waxbarasho lagu hayo markaan tagaba aan arka gabdhuhu inay kaga wanaagsan yihiin wiilasha waa wax aada iyo aada u weyn oo qiimo badan oo la rabo inaan xisaabteenna ku darno haddii ay jirtay mar ka mid a mararka qaar bulshadeena inaan is- isu sheegi jirnay inaanay gabdhuhu waxba baran karin ama aanay macno lahayn waxaan rajaynayaa inay tusaale weyn ay u noqdaan qoyska intiisa kale wiilashii waxaa la ii sheegay inay guryaha ka maqan yihiin habeenkii sooda ahaan maxaan ku idhaahdaa eh, kubadda iyo kubadda ma cayaaraan ogow waa fiirsadaan bas yani hadday cayaaraan wax badan bay maskaxdooda iyo jirkooda ay ka tari lahayd laakiin waa fiirsadaan ay ku mashquulsan yihiin gabdhuhu waa ku yaryihiin taageerayaasha arsenal iyo manchester iyo premier leaga iyo waxaas iyo waa waa waa ku yaryihiin Eh, runtii waxaan jeclahay halkan aan ooga mahadceliyo anigu imtixaanka kama soo shaqeeya iyo wasiir ku-xigeenka iyo laakiin waxaa ka soo shaqeeya wasiirkeennii oo ay ahayd maanta inuu isagu iclaan iclaamiyo imtixaanka iyo bahdii waxbarashada iyo dhammaan intii ka soo shaqaysay runtii aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa u bogaadinayaa saaxiibkay wasiir cabdulaahi carab iyo eh, saaxiibadiisii kale ee wasiiru dowlihii iyo wasiir ku-xigeenkii la shaqeeya jiray muxuu yahay su-aasha koowaad waa midaas meel la isku ciqaabo oo dadka lagu kala reebo oo maskaxdooda lagu eh, lagu lagu dhafriyo miyaha mise macno kaluu leeyahay imtixaanku waa qiimeyn waxaa la qiimeynayaa marka cid kastuu qiimeyn u yahay marka wuxuu qiimeyn u yahay ardayga wuxuu qiimeyn u yahay waalidkiis wuxuu qiimeyn u yahay dugsiga wuxuu qiimeyn u yahay wasaaradda wuxuu qiimeyn u yahay qaranka soomaaliyeed uu qiimeyn u yahay marka sida ardaygu walwal uu imtixaanku ugu hayo ayay tahay intaasoo dhanna inuu imtixaan ugu hayo uu walwal ugu hayo adduunyadu waxayna weydiinaysaa hadday rabto qarankeenna inay qiimayso imise arday ayaa imtixaankooda gashay imtixaankooda see loo qaadaa ardayga maaha iyo hebel keliya maaha yacni qarankan dhisan imtixaankiisa sidee loo qaadaa dadkiisa sidee loo qiimeeyaa marka markii la arko imtixaankeenna siduu u egyahay iyo habka aan u maamulay iyo sida aan u dhaqanno qiimaha aan leenahay intaasuu ku egyahay haddii ay tahay tii uu inooga sheekeynayey ee profesor maxamed cabdulqaadir iyo meeshii aan joognay iyo meesha hadda aan joogno isku mid ma ah marka meeshaas maalinta aan joognay qiimaheenna meeshaasuu la ekay maantana meesha aan joogno qiimaheenna meeshaasuu la egay marka waalidiinta gaar ahaan oo xil gaara uu saaran yahay waxaan jeclahay inay fahmaan in imtixaanku inuu hufnaado oo uu wanaagsanaado oo uu dhowrsanaado oo maxaanku idhaahdaa nidaamka iyo waxa la isku ogyahay la ilaaliyo inay tahay waajib iyaga saaran diintooda iyo macalimiintooda waxay u soo jeedeen waa diideen guddiga waxaa ka shaqaynayay in dad faraku tiris ah waxay doonaan ay ka sameeyaan way diideen marka taana inaad xisaabta aada ku dartaan ciddii cabasho qabtana jidkaas in ay inay marto waxaan aada iyo aada mar kale ugu hambalyeynayaa ardaydii waalidiintii shaqaalihii intaa ka shaqeeyey saacaddan laga bilaabana qof kasta row numbarkiisii wuu haystaa waa geli karaa beejka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta natiijada imtixaankan waa arki karaa kadibna xafladihii iyo munaasabadihii iyo maxaan ku idhaahdaa inaan la iloobin in macallimiintii iyo loo yeelo ugu dambayntii imtixaanka warbixintiisa aada u ballaaranta saacado dheer iyo baan baan baan baan maalmo dhawa dhegaysanaya waxaa jira dugsiyo waxaa jira dugsiyo ardaydooda oo dhanba ay dhaceen waa dugsiyo yar waxaa jira dugsiyo ardayda badankeed ay dhaceen waxaasi suuragal ma ahan oo ardayda soomaaliyeed dad saas u wada xun oo meel lagu soo xareeyo ma jirto laakiin sistamka dugsigaa wax ka khaldanya waa dabagelaynaa waa la xisaabtamaynaa wixii wax ka qabashadooda soo kobcin karana waan soo kobcinaynaa wixii aanu aragnay in la karantiilana dhakhaatiiraana la joogto waa la karantiilaa
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsamugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dollar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dollar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo adeega iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afar gees ugu dambayntii uga shubo iidahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar
qaybihii dhexe ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raada hadalsan magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markana intaan gudagelin qodobada kale eh, dalsan waxa ay la kulantay ardayda kaalinta koowaad galay hooyada dhashay iyo maamulka iskuulka uu ka qalinjibiyey wareysi ayaanu markaasi la yeelnay oo waxaa la kulantay waryahayga faadimo cabdiqaadir xasan oo warbixintan ka diyaarisay
waxaan halkaan rabaa inaan ku shaacayno tobanka arday oo imtixaanka ugu sarreysay ardayga koobaad khaalid cabdulaahi maxamed nuur iskuulkiisu yahay iftiin warta nabadda gobolka banaadir sagaashan iyo labo sano
aqoon la-aani waa iftiin la-aan waxbarashadu waa iftiinka nolosha wasaaradda waxbarashada waxaa lagu qabtay maanta munaasabada ku dhawaaqitaanka natiijada ardayda dugsiga sare ay galeen imtixaanka sanad dugsiyeedkii ilaa da qaalid cabdulaahi waa wiil aada u daayar xaadir ayuu ku ahaa halkii natiijada looga dhawaaqayay walwal ah waxaa ku jira miyaad dhacday mise waad guulaysan doontaa rajadu lagama quustay waxa uu ku hanweynaa inuu guulaysanayo si lama filaan ah ayaa loogu dhawaaqay natiijadiisa oo waxaa la sheegay inuu kaalinta koowaad u galay ardayda ay halka mar imtixaanka u wada fadhiisteen ee markaasi dugsiga sare hooyadiisa oo garab fadhisay way ceshan weyday ilmada oo ma uusan khasaarin dadaalkii ay ku bixisay wiilkeeda iyo duruufiyaadka oo ay kusoo korisay waxa uu qaali deganayay iskuulka iftin iskuulkiisa iyo asigaba waa ay wada guulaysteen ugu horeyn waxaan la hadalnay hooye faadimo maxamuud roble oo ah hooyada dhashay wiilka kaalinta koowaad ee ardayda imtixaanka u galay ee sanad dugsiyeedka igana sheekeynaysa farxadda ay dareemayso iyo sidii cunugeeda ay ugu dadaashay insha allah alxamdulilah waan ku faraxsanahay wiilkaygana kaalinta koowaad ardada soomaaliyeed uu u galo ana juhdi badan ayaan kusoo bixiyey alxamdulilah toban sana asagoo jira ayaan waxaan geeyey xifdinta qur-aan maaragtay kitaabada inuu barto si uusan igaga mashquulin banooniga oo ilmaha maaragtay ay aada ugu mashquulaan kabacdi maaragtay kitaabadaas ay wuxuu u bartay sidaa waxaa loo barjiray maaragtay qur-aanka looga baxo kaleto anigoo maqaayad shida oo weliba maqaayad fiican aan ahayn oo darbi wax ku kariya ayaa waxaan ku bixin jiray labaatan iyo laba doolar iyo bar si uusan wiilkayga u mashquulin oo uusan ugu mashquulin maaragtay banooni igaga mashquulin ayaan ku bixin jiray labaatan iyo laba doolar marka hore labaatan arday ayay ahaayeen kabacdi een, maxaan ku rahday ardadii kale way ka kala baxeen waxaa la dhahay macalinka boqol iyo labaatan doolara lagu leeshiyey boqol iyo labaatankii ayaa la rabaa bisaani waxaan dhahay diyaaraan u ahay inaan ku bixiyo wixii aan ku bixin karo labaatan iyo laba doolar ayaan keligiis ku bixin jirin marka alxamdulilah ilaa inuu igu guuleeyey
qaalid cabdulaahi maxamuud nuur oo dhankiisa iiga waramaya sida farxadiisu ay tahay waxa uu sheegay maanta inuu hormuud u yahay tobanka arday ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka islamarkaana uu asiga horjoog u yahay galayna kaalinta koowaad ilaah maadskale alxamdulilah waalidkayga oo markastii garab tahaynaa iyo macalimiintii dadaalkii igu soo bixiyey aada ugu faraxsana wallaahi ma koobi karo hadda erey ma ku qiyaasi karo laakiin alxamdulilah waa dareemi kartaa adi qof intaas soo dadaalayay oo ugu dambeyn laast hel natiijada suga
alxamdulilah hooyo si fiican ay u dadaashay anna waxaa waxaa markasta ku dadaalayay inaysan marnaba dee dadaalkii ugu bixisay ee ayadoon iyo jab aysan isku bixin alxamdulilah waa ka miro dhaliyay dadaalkii maamulaha iskuulka iftin ayaa dhankiisa noo waramay oo ah halka uu dhiganayay ardayga khaalid cabdulaahi maxamuud nuur waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay natiijada uu gaaray khaalid cabdulaahi isagoo maalka maxaan ku idhaahdaa aan dareemahayo duruufihiisii iyo maamadu hadda ay ka warantay iyo intaasoo dhan haddana dadaalkiisii markuu dugsi brimary joogay ilaa uu soo gaaray maantay dadaalkiisu sdaba joog ah marka waa wax annaga dhan farxadna gelinhaya iskuulka gurigii uu ka yimid isaga naftiisa wax aad baan maanta ugu faraxsannahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa wixii hadda ka bedelay mustaqbalkiisu inuu sidaas sii wanaagsanaado noloshu waa jaranjar marka wixii hadda ka dambeeyana inuu kasii wanaagsanaado jaamacadaha waxbarashadiisa uu dhammaystirto anfaco reerkii maamadii sidaa intaa kusoo korinaysa aad maqlaysay duruufiya kusoo korisay naftiisa mustaqbalkiisa annagana waxay noo tahay ammaan iyo faan waxbarashadaas inta aan wadnay inaannu kaalintaas soo gallo maanta faadumo cabduqaadireed ee tibiga dalsan muqdisho
dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo qadka telefoonka kula xiray madaxweynaha la doortay ee dalka kenya william samuel ruto ayaa ugu hambeeyey isaga iyo ku-xigeenkiisa mudane riganati guusha ay ka gaareen doorashooyinka dalkaas ka dhacay madaxweynaha ayaana ku ammaanay shacabka kenya xisbiyada dalkaas hay-adaha amniga iyo madaxda tartamayaashaba sida nabadda ah ay doorashadu ay u qabsoomeen taas oo tusaale usoo unoqonayso booriye hanaanka dimuqraadiyadd ee dalka waa dalalka gobolka dhankiisa madaxweyne william samuel ruto ayaa ugu mahad celiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud hambalyada iyo bogaadinta guusha doorashada iyo xisbigiisa wuxuuna tilmaamay ixtiraamka iyo qadarinta ay shacabka dowladda kenya u hayaan walaalahooda soomaaliyeed labada madaxweyne ayaana isla qaatay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab ee walaalaha iyo iskaashiga labada dowladood ee dhinacyada horumarka xasiloonida mandiqada kobaca dhaqaalaha iyo la dagaalanka wax loogu yara argixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa u rajiyey madaxda cusub ee dalka kenya inay ku guuleysaan kamirdhalinta dhiigsiga shacabkooda ee dhanka horumarka door muuqdana ay ka qaataan iskaashiga iyo waxwadaqabsiga heer gobol isla wararkaasi ee dalka kenyana guddigii markaas doorashada oo laba dhinac u kala qeybsamay ee wafula jabukati waa guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkaasi kenya ee i b c oo markaas todoba xubnood ka koobnaa afar ka midana ay raaceen dhinaca raila omolo odinga hogaamiyaha xisbiga mucaaradka dalkaas oo doorashada lagu adkaaday ayaa maanta hogaamiyihii wuxuu shir jaraad ku qabtay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya isagoona si faahfaahsan uga hadlay wixii ka dhacay ee dalkaasi kenya gaar ahaan doorashooyinkii dhacay isagoona eedamo culus u jeeday gudoomiyaha guddiga doorashooyinka wafula jabukati wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay kaliya talis oo go-aano qaldan qaata oo shaksi ah siduu hadalku dhigay shirkiisa jarnu ku faahfaaheen sidoo kale waxa uu sheegay in doorashada ay tahay mid waxba kama jiraan ah oo aan markaasi sharcigahayn wuxuuna sheegay in maxkamad laysla aadi doono oo maxkamad dacwad ay geysan doonaan raila omolo odinga oo markaa shir jaraa'id maanta qabtay ayaana sidaas warbaahinta ula wadaagay maadaama uu geb ahaanba qaadacay doorashooyinkii dalkaas ka dhacay natiijadii guddiga ayay ku dhawaaqeen weli barnaamijka degeysanaysaan saaxiibayaal qeybihiisii dhexena waan ku guud jirnay markana haddii aan eegno wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha heshiisyada federaalk ee xukuumadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay maxkamadda al-shabaab iyo xukunada ay fuliyaan kulan ka qabsoomay magaalada muqdisho oo looga hadlayay markaas oo lagu soo dhaweynayay wasiirka markaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa markaa arrintaas ka hadlay
waana lagala dardaarmay runtii dhallinyarada iyo akhyaartii soo qabanqaabisayna wasiirka waxaaba ugu filanba howlba iyo qorshe howleedba intii halkan laga sheegay isagoon wasaaraddii ku laaban inta bulshada halkan caawe hadashay oo aan kusoo gaaray sheekh maxamed doctor maxamed xaaji ilaa iyo intii u dambeysay waa dardaaran taabanaya shaqada wasiirka marka intaasaa haddiiba la qorsheeyo oo lasoo qoro loo soo shool yareeyo qorshihiisi afarta sano wuu haystaa waxaanan aaminsanahay cadaaladda iyo dastuurku laba mowduucoo muhiima inay dowladda u yihiin oo billariska ka mid ah xukuumadda mid ka mida waaye midka xitaa soomaali heshiisa waa ku jira kulli billar uusan ku jirin lixda tiir oo lasoo jeediyey oo xukuumaddu ay leedahay lixdaba wasaaradda cadaaladdu qaybay ku leedahay amni laga soo bilaabo ilaa midda u dambeysa marka cadaaladeenniina waa ognahay meeshay marayso haddiiba laga soo qaado inta badan maxkamadaha ayaan iska eedaynaa laakiin ogaada maxkamadaha ciidanka ayaa qofka soo qabta ayagaa kayska sameeya waa loo geeyaa maxkamaduhu wixii kayskaas lagu soo qoray ayay xukmiyaan haddana ciidankii baa loo celiyaa si uu fuliyo bal fiir ciidanku intuu ka yahay kayskaas boqol kiiba toddobaatan ku dhawaad uu ka yahay oo booliiska ay u badan tahay marka inta badan waxyaalaha ku hallaaba meelaha kale ayaa waxaa la iska saaraa oo dusha looga saaraa maxkamadihii oo laga yaababa inay si sax wax u galeen wax badan oo kooxdan argagixisada ay ay maaragtay hadda dadku ay ku aadaan waxaa ka mid a fulinta kayska asagoo sax ah oo guri dad ama dacwad loo xukmiyey ayaa booliiskii meel kuu fadhiya warqado laba kun iyo shan iyo tobankii la xukmiyey ayaa qaarkood iska hayaan tallaabo qaadi maayaan waxa weeye waxyaalo kalena waa weheliyaan tiro badan hadda dowladda afkeennu ma qabteen wax badan kama sheegi karno laakiin waxaan rajaynaynaa waxaan ognahay inaan saxno oo la saxo aan laga aamusin sidaasaan looga aamusin marka cadaaladdu dee koroskatin howlo ahaa jira oo wasaaradaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha wasaarado badan ayay shaqooyin badan la leedahay waxaan rajaynayaa keliya maxkamadaha ma ahane in meelahaasoo dhan la aado in maxkamadda ka furan iyo garsoorka ka furan basra oo dayniila duleedkiisa waa in la soo xiraa laba maxkamadood dalkan ma yeelan karo mid hal in loo daaya dadka dadka waa in hal mid loo daayaa dadkeennii waaye suurtagal maaha in basrana garoon waxaa la yidhi caalami hitro airportia loo malaynaya wax baabuur meeshaa taagan ilaa waa dad wax raadinayo halkaan looga wacay hadda waxaan maqlay geometriyaasha xitaa gobolka banaadir ka shaqeeyaa la shaqeeyaba ayagay adeegsadaan xitaa war waxaas caqli ma ahan runtii shaqadaas waa shaqooyinka koowaad waa inay soo xirmaan waa inay dadku relief dareemaan waa in dadka qiimaha laga qaado danyar weeye qiimaha serviceka laga qaado tirada badan oo lacagaha tirada badan oo naxariis darada ah ee dusha laga saaro in laga yareeyo oo gobolka banaadir ha ahaato ama maxkamada ha ahaato ama booliisku ha ahaade waxyaala maalaa yacni oo tiro badan ayaa dadka lacagihiisi lagu qaadaa marka waxaasoo dhan wasiirka waxaa laga rabaa inuu inta dardaarankii halkan laga sheegay sanad kadib laba sano kadib waxa koowaad oo aan aan aan fiirinayno horta ma xiran tahay basra ma xiranta awdheegle iyo beriirre ma xirmeen wixii xamar lacagaha ka diraayey ganacsatadii lacagaha diraysay ma joogsata barometerka lagu fiirin doono cadaaladeenna iyo kulli barnaamijkeena halkaas weeye runtii waxaana rajaynaynaa ilaah iidankiis shaqo fiican in laga qabto oo dadkeenna aan lagu fiirsan cadowgaas dadkeenna aan lagu fiirsan dad dhiigmiirata ah oo dhiigooda jaqaya inaan lagu fiirsan oo naxariis daradaas looga turo dee waa waxa aan sheegaynay iyo mabaadi'dii aan u taagnayn bayna qayb ka tahay ma ahan markii kursiga la tago qofku inuu iska lumo oo iska ambado ama kursiba haysataaye waxaba problemka bulshada shaqo kubadeyda ka aamuso inaan la dhihin waa rajeynaya wasiirka garbana waa u noqonaynaa inuu hawshaas u istaago qayb weynna laga dareemo isbedel xoogan dalkan dastuurkiisa iyo cadaaladiisaba runtii dad aqoon-yahana oo ka qualifidsan nimankan tuugada ah oo oo maaragtay argagixisada anugu waa iska dhahay dadka qaarkiis waxaa laga yaaba inay ka xishoonayaane nimankaas cadaaladna meel kuma hayaan waa xoog iyo baad ayay dadka baadaan wax cadaalada iyo wax garsoora ay sameeyaanna ma jirto lacagaha ugu badan ay dadka saaraan guryaha la dhisaayay iyo wixii oo dhan iyo kulli marka aad iyo aad ubaansantiin ku fogaan maya halkaas wasiirka waxaan urajaynayaa shaqo wanaagsan runtii waxaan aniga aniga annagoo yaryar reesiigaalaan isla ahayn waa isla soo kornay anugu dee ma umalaynaa dadka halkaan jooga de qofka ugu aqoonta badan ayaan ahay qaraabana waa ahayo halkaas maaragtay iyadana waa iska lahayn gurigiisii meesha ku yaallaan aqaanaa si uu socon jiray dariiqu mari jiraan garanayaa masaajidka siigaala ayaan ku wada xirnayn marka nin sheekh ah oo aqoon-yahana oo cilmigii diinta iyo cilmigii kaloo maadiga ahaa labadiiba kulansaday akhlaaq iyo ay usii dheer tahay dadnimo dee waxaan rajaynaynaa dadka waa lagu bedelmaaya dowladnimada iyo kursiga waa lagu bedelmaaya waxaan rajaynaynaa inuusan bedelmin namarka koowaad oo dardaaran koowaad waa inuu dabeecadiisii iyo dadkiisii iyo kulli taleefanadii iyo dadkii iyo xertii u ku xirnaa falaasifadii falaasifaan u aqaanaan iyo ragga hadda xildhibaanka asxaabu falsafo falaasifadiisii inuu ku dhex jiro oo uusan ka dhex fogaan aada iyo aad baa u mahadsantihiin wasiirkana waxaan rajaynayaa iyo annaguba isku rajaynaynaa inaan guulaysanno waxaanan nahay oo albaabadu ay no- furan yihiin oo ofargaraynaynaa in wixii talaa oo dalka ama bulshada oo shaqooyinkeena la xiriira inay albaabadu furan yihiin oo saacad kasta wixii qaldan qofkii dulman inna loo soo sheegi karo si aan mabaadi'dii aan u taagnayn ay noqoto waxaan hirgelinayno oo aysan naga noqon kursi kursi laga qaadanayay waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo halkan cadaalad soo noqotay caaway genaraal saadiq john oo xildhibaankii saaxiibkeen ahaa in sacab la siiyo oo caaway darajadiisii sida dembiga ah markuu ka hor yimid dee dulmigii dalkan ka jiray sida gardarra xaqdarrada looga qaaday in caaway madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu u soo celiyey waxaan rajaynaynaa cadaaladii luntay oo dhan in tartiib tartiib qof walbaaba intuu ku lahaa oo laga qaatay in loo soo celiyaan rajaynaynaa genaraal kalaa jiray oo cabdalla cabdalla la yiraahdo isagana waa insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in sidoo kale ay usoo noqoto darajadiisii aad iyo aad baa umahadsantiin
madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guud abi xuseen ayaa maanta gaaray degmada buulaburti ee gobolka hiiraan halkaas oo si diran loogu soo dhaweeyey madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha magaalada buulaburti kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle yuusuf axmed axmed hagar dabageed xubnaha labada gole ee hirshabelle saraakiisha hay-adaha ammaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha ayaa intuu ku sugan yahay magaalada buulaburti wuxuu kulmo la qaadan doonaa waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi dhanka madaxweyne ku-xigeenka ayaa xoojin doona baahiya howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda degmooyinka maxaas iyo martabaan haddaba waa kan madaxweyne hirs- madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabay iyo ku-xigeenkiisa oo markaa warbaahinta la hadlay
waxaan ka mahad celinayaa soo dhoweynta diiran ee aad shalay iyo maanta aad ku soo dhoweyseen mas-uuliyiinta kala duwana timiday degmada buulo burte sida qalbiga wanaagsan iyo wejiga furan ood ku soo dhoweyseen aan idinkaga mahad celinaya waana ku mahadsantihiin Ee, runtii degmooyinka dalka waa la yaqaanaa degmada buulo burte waxaa la yidhaha waa degmo dadkeedu ay yihiin dad ilbaxa degmooyin kalena ay wax badan ay dheer yihiinaa la yidhaahe runtii waana idinka muuqataa waa ku mahadsantihiin soo dhoweyntiina iyo dowlad la'aanta. aad iyo aad aad u mahadsantihiin sida mas-uuliyiinta madaxweyne ku-xigeenka u horeeyey oo u sheegay anigu shalay waxaan ka tegey jowhar xamaraan xala tegey qorshayguna wuxuu ahay inaan inta imaado iyo degmooyin kaleentood laakiin tan aan u aaday madaxda dalka ugu sarrayso oo madaxweynuhu kow ka yahay guud ahaan waa soo salaamaya ummadda hirshabeelle gaar ahaanna heer hiiraanoo hadda dhibka uu ka socdo colaadda ay ka taagantaha si gaara uu idiin soo salaamayey waxaan u aadana waxay aheeda sida cadowgan ummadda dhibaateeyey looga dulqaadi lahaay iyo sidii dadka ay abaartu saamaysay wax loogu qaba lahaay labadaas qodobay aheeday waxa ugu badanaan ugu tegey labadana waa ila qaatay labadana waa ila qaatay in dadka loo gurmado abaartu saamaysay oo wax laga qabtana aada ugu soo dhoweeya diyaarowna u yahay wax alla wixii la qaban kara in la qabto midda kaleentoodna colaadda ka socota iyo aagga furan inaan loo kala helin oo hadday bulshada tahay iyo hadday ciidamada tahay intaba nimankaas cadowga gacanta leesla saarana aada ugu soo dhoweeyey waxaana laga yaabaa wakhti asuguna aan dheerayn inuu kusoo wajahan yahay gobolka hiiraan haddii ilaahay raalli ka noqdo ee aad iyo aad aad u mahadsan tihiin saddexda qodobood sheegteen nimaa la yidhi ducaysaasowin ewlaanba ku tala jiray annaga saddexaad awalay noo qorshaysaneed aada goobtaan ka sheegteen ee waxaad og tihiin guddiyaan magacawnay dagaalka ka socda labada degmo saddexda degmo intuu dhexaysa ka socday oo degmada beledweyne matabaan iyo maxaas intuu dhexaysa ka socday guddiyaan magacawna oo guddoomiye ugu yahay wasiirka arrimaha gudaha ewelna abaabulkiisa iyo bilowgiisa guddoomiyihii gobolkan ku ogeyn meesha oon annagu ka warqabnay oo wax waliba aan la garab taagnayn ujeedkayna wuxuu ahaa in culayska saara ummadda hirshabeelle laga dulqaado u ahaay guddigii goobtay ku sugan yihiin wasiirka arrimaha gudaha u heray inuu wifdigaan soo raaca moogi inta kaleeto qoli wasiirada waxay ku sugan yihiin teedaanay ku hoydeen xalay ayaantana ay joogeen sidaas inaad ogaatiin aan rabnaa inaan dagaalku naga go'an yahay loona kala heli ma haddii ilaahay raalli ka noqdo intaas horta ogaada saddexda qodobood sheegteen qodobka dagaalka waa naga go-an tahay nimanka nabadiidkaa dalka sidii looga xoray lahaay deegaanadii ay waxyeele waxyeelada ay u geystoon ay guryihii ka gubeen ceelasha ay ka duugeen biyo dhaamin aan ka wadnaa waxaan ka shaqeeyo weynaa sidii ceelashii deegaanadii la xoreeyey ay dhibka iyagu u geysteen haddase cadowga laga dulqaaday sidii ceelashii wixii dayactirmaayana matooro iyo bambo loogu heli lahaay waxaan dayactirmayna ceel cusub loogu qodi lahaayaan hawsheeda ku jirnaa insha allah wakhti aan dheerayna waa bilaaban doontaa loo kala heli maayo dib xuraynta inta hirshabeelle guud ahaan soomaaliya gaar ahaana hirshabeelle kilomitir ka mid ay ku sugan yihin cadowga qalabka saan u qaadanay naqo insha allah haddii ilay raalli ka noqdo mana loo kala hela ogaadakaas qodobka kaleentood abaar baaxad lahaa dalka soomaaliya ka dhacday waa ogahay hirshabeelle waxay u qaybsantaa nolosha dadka ku nool laba qaybood waa beeraha iyo xoolo dhaqato iyo beerayay u qaybsantaa dadkii beeriyigay saamaysay oo webigiyaa biyo la-aan ah dadkii xoolaha tacba haystay ee dhaqa jiray ama beeraha xareedda ku tacba jirana roobnimadiin xoolihiina way baaba'een waxaan dareemi karnaa marka dhibaatada intaas la eg iyo culeyskeeda dad dareemi karaan nahayo ummaddii mas-uul u ah kuna dhex nool oo xaaladda ummadda ay ku sugan yihiin dad ogaan nahaye abaartaas wax alla waxaan qaban karnaan qabaynaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo dhayladhaan badanna waa dirnay insha allah wax waana rajaynaynaa waxbaa nagu soo fool leh sidaan wax u haynaana isu kaashaynaa ilaahayna waa baryaynaa oo allaan tuugaynaa in culayska oo fudeed noogu bedelo sida loo kala liito ama loo kala darayaana wax loogu kala hormari doonaa dadka jilcsan ee abaartu ay saamaysa haddii ilaahay raalli ka noqdo ee qodobka saddexaad oo aad ka hadasheen ee ah in la helo agaasin ama maamul dadku ka raalli yahay horena hadda ka horan intuugu anugu ballanaan umalaynaayaahe dadka faa'iidada ay u leedahay waxay tahay golaha deegaanku laba faa'iiday u leedahay dad ay ku raalli ka yihiin inay doortaan dikireetana aan ku imaanin faa'iiday u leedahay qodobka kale horumar badanaa ku xiran sidaad ogtihiin golo deegaan meeshi laga dhiso mashaariic badanaa ka fulayso sababtoo ah waxay ku leeyihiin dadka deeqbixiyaasha ama ka shaqeeyo mashaariicda waaweyn deegaanan isdooro wax badan kama qaban karno sababtoo ah mas-uulkii maanta la keeno mashruuca la bilowno aan laga yaabaa mashruucii oo dhammaan in hal kale la keeno ama laba kale la keeno sidaas darteed wax badan laga qabo ma karee dadku hees doortaana lagu leeyahay Ma- wuxuu leeyahay marka faa'iidadaas horumarkaana waa leeyahe diyaaran idiin nahay waxaa garabka iga taagan wasiirka arrimaha gudaha horena waa ugu ballanna waa ogyahay maantana hortiinaan ka faraa in degmada guulo burto sida uga dhaqsaha badan golaheedii deegaanka la dhiso si horumarkeeda u gaaro aad iyo aad aad umahadsan tihiin talooyinkiina qaaligaana waa qaadanay qayb qaybna waa u arki doonaa bulshada qaybahooda kala duwan haddii la raalli ka noqdo guulaysta bulshaweynta degmada guulo burto waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad qalbiga furay wejiga furan oo nagu soo dhowayseen waa ka mahad celinaynaa waxyaalaha kalood ka dhawaajiseenna xilli ku habboonaan ka hadli doonaa iyadana haddii la raalli ka noqdo laakiin ballantaynu waa inaan deegaanka xurayno dadkan abaartu saamaysa inaan u gurmanno golaha deegaankana si gaara waxaan ugu xil saarnay wasiirka arrimaha gudaha cadowgana waa iska xurayhaynaa dadkana waa u gurmanaynaa maamulkana waa la dhisaa haddii la raalli ka noqdo aad iyo aad aad umahadsantii
gabagabadii barnaamijka ayaan isa soo garan dhaca kale taliyaha ciidanka dhulka janaal maxamed tahliil biixi ayaa gaaray maanta jiidda hore ee goobaha lagu dagaalamay ee al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa hirshabelle ee gobol garan ku sugan waxuu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dagaalka halka ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada maamulka hirshabelle
dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee muslim- ama ummadda muslimka ama cidday doonto ha noqoto haye- meeshaan waxaa ka jira waad arkaysaa halkan waxaa ka dhacay waad arkaysaa waxaan rabnaa cid kasta ay khusayso ama ha noqoto dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare ee muxuu ah xamse ama ha noqoto madaxda stateka ee ugu horeeyo madaxweyne cali guudlaawe ama ha noqoto hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolkan ama ha noqoto dadka muxsiniinta ilaahay waxsiiyey meeshaan waxa ka jira waad arkaysaan halkaan waxyaala waad aragtaan halkaanoo keliyana maaha tan waxaaba u fakaday guryihii iyo raashinkii waa u badbaaday ceelka unbaa laga gubaye kuwa ceelkiina laga gubay raashinkiina laga gubay caqaladiina laga gubay tuuladan waxaa hoos imanayay waa magaalo weyn gudoomiyaha degmada maxaasoo garabkayga taagan wuxuu leeyahay labaatan iyo toddoba tuulo ayaa ceelkan labaatan iyo toddoba deegaanoo tuulooyin ayaa ceelkan biyo ka qaadan jirtay sidaasuu noo yaallaa qofka ceelkii laga gubay ee raashinkii laga gubay ee gurigii laga gubay ee aan weelo wax ku cuna haysan ee weelo biyo ku qaata haysan abaarna joogay laba sano aan roob ku di'in maxaad is leedihiin waa ficlo cadawnimo waa ficlo wuxuushnimo fiiri aadami wax kasta ku daga- ku dirirsani ma jiro dadka muslimka iyo kuwa baybalka aaminsan waxaa ka dhexeeya oy isku ixtiraamaan oo heshiis ku yihiin bini'aadannimada shabaab wax lagala heshii karaa ma jiraanba bini'aadanimo kuma oggola oo musulnimadii ayaa keligood qaatay oo sidaanay dadka maxuusta dadka masaakiinta ula dhaqmayaan shalay marka ceelkan qarxinayaan dee ilaa eerya geeskaa ilaa geeskaa xoolaa hornaa oo taagnaa oo ceelkan biyo ka rabay xoolihii iyo ummaddii iyo dhaankii iyo geelii iyo arigii oo taagani ku horqarxiyeen ma aha diin muslimna maaha otodhagisna maaha kiristan maaha bini'aadan ku dhaqma waxay ku dhaqmayaan ma jiro
ilaahay baan marka hore ugu mahad celinaynaa guusha iyo nasriga deg degaahu ilaahayna siiyey ilaahu adaa mahad iska leh dhammaystirkeedana ilaahay baan eh, ka sugaynaa laakiin waxaan rabaa- rabaa inaan u sii mahad celiyo dadkii sababta iyo asbaab- eh, asbaabta u noqday oo ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka cali jayte cali jayte waad arkaysaan muuqaalkiisa iyo da'diisa laba bilood iyo wax la shira wuxuu ku jiraa duurka aad baan guddoomiye kugu mahadcelinahay ilaaha kula garab galo waana mahadsanta waxaan rabaa inaan xildhibaanada federaalka ah een, janamada taliyaasha ciidamada wasiirada dhammaan askarta iyo
daanaca barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadadaha dalkan magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha waa nagintaa barnaamijkan geesintaa ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo